dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan baaqyar u diro dowlad goboleedka puntland sida aad la socotaan dalka waxaa ka dhacay abaar adag oo soomaaliya dhan camamintay sidaa darteed dadkii danyarta ahaa beeraleyda ahaa mase xoolodhaqatada ahaa waxay miciinbideen in ay soo aadaan magaalooyinka hadba meeshuu ninkii wax ka heli karo nasiib darro waxaa dhacday puntland dadkii aaday in la soo qabtay ayagoo heeb loo raacayo oo la leeyahay dadka ka yimaada south westi waxay ku shabadaysan yihiin ururka alqaacida mase shabaab sidaa darteeda xabsiyada loo wadageliyey waxaan ka codsanaynaa maamulka puntland dadka ayaga ah waa dad masaakiin ah oo abaar ku dhacday beerahoodii xoolahoodii la-deen oo soo aaday soomaali weligeed way isku qaxi jirtay ku soo qaxay marka in waxaan ka codsanaynaa haddii aan muxuu ahaa la magangelinayno oo aan shaqo iyo waxay meeshu ima aan la siinaynin in dib loogu soo celiyo maamul goboleedyadii ay ka yimaadeen mase ay ku soo celiyaan dowladda dhexe xabsiyada wakhtigan kuleelka jiilaalka oo shumbiyeedka socda oo kuleelaha ah aan xabsiyada lagu aruurinin waxyaalaha la soo bandhigayo wax laga naxo waayo hay-adaha xuquuqul insaanka iyo inta yacnii muslimkaaba inay ka danqadaan dadkaas masaakiinta abaarta soo qaxisay oo xabsiyada lagu aruurina in laga dhaafo si kale gaar ahaan haddana haddaan u idhaaho dadka meesha ka ganacsado oo horey u joogay ayagana sida goonida loo muxuu ahaa loo taargedgaraysanayo oo xabsiyada loogu aruurinayo ayagana waxaan ka codsanaynaa soomaali meel walba waa isdhex joogtaa waa isku ganacsataaye in ayagana muxuu ahaa laga dhaafo yacni bartilmaameedka la leeyahay waxay ka yimaadeen south westi afkooda muxuu yahay afka maayay ku hadlayaan war waa shabaab halla qabtada in laga dhaafo ayaan codsanaynaa maamulka puntland waxaan ka codsanaynaa arrintaas horeyna wax badan waa oga hadalnay waa oga sheegnay walaalayaalow soomaalida ha laysu soo dhoweeyo ha laysu keeno yaan la kala dheeraynin maanta marba nimaa gacantiisa muxuu ahaa ayaa marti loo yahay maanta haddii laydin soo mutaystay dadka sida loola dham ha laga dhaafo yacnii xabsiyada xabsiga dhexo boosaaso dad lixda qof oo shalay lagu wareejiyey oo ganacsatada leh oo mehradahoodii ay xidhan yihiin oo owlaaddoodii meesha ay ku baaba'san yihiin ayagana waxaan codsanaynaa si dhaqsi leh in cadaaladda loo hor keeno oo muxuu ahaa ayagana xuquuq muxuu ahaa xorriyaddooda loo soo celiyo oo meheradadoodii ganacsada ay u soo noqdaan loogu soo celiyo nin yacni meherad meesha ku leh ganacsado ah canshuur laga qaado in la yidhaaho muxuu ahaa shabaab baa tahay oo lagu tiimbareeyo oo haddana la xiro maanta labaatan iyo lixay u tahay xabsi ku jiro maxkamadna aan la keenin taas aad iyo aad baan oga xunnahay waxaan codsanaynaa maamulka inuu hoos u eego dhibka ka taagan magaalada boosaaso garowe iyo gaalkacyo waxa ka taagan inuu hoos u eego dadka lagu hoos dhammaynayo maamulka waa inuu fiiriyaa dowladda dhexan waxaan ka codsanaynaa arrinta cadaaladda inay fiiriyaan maadaama dowladda dhexe ay dalka dhan mas-uul ka tahay yacni xukuumadan gaargaarka oo dadka lagu gumaadayo ayaan in la fiiriyaan ka codsanaynaa aad iyo aad umahadsantihiin wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu